faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu duur wanaagsan halkan waa reediyo cadaada kusoo dhawaada warka duurar qodobada aad dhegaysan doontaanna waxaa ugu dooron madaxweynaha jubbaland uu hubkudhigis ku sameeyey ciidanka dowladda federaalkaah soomaaliya ku sugan deegaanada jubbaland taliska ciidanka xoogga dalka ee jubbaland uu beeniyey in axmedooba kismaayo uu ka bilaabay howlgallo hubka looga dhigayo ciidanka xoogga dalka ciidamo ka tirsan midooda afrika ee amisom ku dhex dagaalamay xarunta xalle ee magaalada caasimadaahi muqdisho shil gaar oo ay ku dhinteen toban ruux oo in ka badanna ay ku dhaawacmeen oo ka dhacay gobolka waqooyi bari ee waddanka kenya wafdi ka socday u-anka xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka federaalka soomaaliya oo maanta gaaray magaalada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose qaar ka mid a musharaxiinta xilka madaxtinimo ee jubbaland oo weer dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waxbarasho la-aan ka jirta tuulooyin hoosta magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo dadka deegaanadaas oo baaq u diray maamulka hirshabelle intaasaad dhegaysateen waxaa ahayn qodobada ugu door koran warka duhure reediyo cadaado goorow u diyaargarooba warkaasoo intaas ka faahfaahsan
cadada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale duur wanaagsan saaxiibyaal waa duur isniina taaladan ay ku astaysan tahay saddex iyo tobanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka intaasaad maqasheen waxay ahaayeen qodobada ugu doorka ron warka duur ee reediyo cadaado iminkii haatana kusoo dhawaada warkii oo intaas ka faahfaahsanaa madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa howlgudhigis ku sameeyey ciidanka dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan deegaanada jubbaland iyadoo taliska ciidanka xoogga dalka jubbaland ay beeniyeen in axmed madoobe uu kismaayo ka bilaabay howlgallo hubka looga dhigayo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam axmed midoobe ayaa la sheegay in magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose oo ka bilaabay kulammahu la qaadanayo saraakiisha ammaanka ee jubbaland gaar ahaan xubnaha aad kugu dhow maamulkiisa saraakiil ciidan oo diiday magacooda warbaahinta loo isticmaala kuna sugan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ayaa raadiyaha cadaada u sheegay in saacdii lasoo dhaafay uu u yeeray dhowr sargaal iyo la taliyaal uu leeyahay oo dhanka ammaanka ah waxayna ka wada hadleen xaaladda magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iyo doorashada la filaya in ka dhacdo bisha agoostee sanadkaani jubbaland axmed midoobe ayaa saraakiisha ula kulmo u sheegay in kismaayo uu ka bilaabi doono qorshe hubka looga qaadayo dhammaan ciidamada hubaysan ee taabacsan dowladda federaalka soomaaliya iyo ciidamada kale ee ka tirsan maamulkiisa balse ku dhow musharaxiinta qaar ee kusoo qulaysa magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose balse arrintaas waxaa beeniyey taliska ciidanka xoogga dalka qaybta afarta saddexaad ee ku sugan deegaanada jubbaland taliyaha ciidanka xoogga dalka ee gobolada jubbooyinka maxamed bakaal cabdi oo la hadla raadiyaha cadaado ayaa sheegay in arrintaasi aysan waxba ka jirin dariisa oo jubbaland ciidankan ku sabaysay inta anigu joogay ma jirto ciidamada xoogga dalka soomaliya anaa mas-uulka inta joogta jubbooyinka inta anigu joogay ma jirto ciidamada holka dadka soomaaliya anaa mas-uul ka ah inta joogto jubooyinka warkaasi aan kuu sheegay wax ka jira male oo soomanahay moyda warkaasi aan kuu sheegay wax ka jira male oo soomanahay moyda inaan barbaando iyo been sheego ilaahayna iguma oga inta anigu joogay ma jirto ciidamada holka dadka soomaaliya anaa mas-uul ka ah inta joogto jubooyinka warkaasi aan kuu sheegay wax ka jira male oo soomanahay moyda marka wax ka jira haba yaraatee warkaa ma jiro waa been madow saraakiisha ila fadhidaa xaaladaha dhan waan qaataa tarbot xafiiska aan fadhiyaa meel walba aan la hadlay ani wixii hore ma ogi laakiin intaan joogay ma dhicin marka warkaas ee, la sheegayo ee hubkudhegista waxba kama jiraan been wax ka jira male arintaas ilaahayna u maqlay anigu ogahay wax ka jira male waa maasantay alla dhinaca kale warar hoose helaysa warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegaya inay muuqato beegsi loo geysanayo dhammaan saraakiisha mas-uuliyiinta ciidan ee loo arko inay ka hor imaan karaan axmed madoobe kuwaas aan loo fiiri doonin oo keliya in dowladda federaalk soomaaliya ay ka tirsan yihiin balse sidoo kale laga dhex raadinayo ciidanka iyo saraakiisha ciidanka jubbaland howlgalkan ayaa waxaa lagu wadaa inay ka qayb qaataan ciidanka kenya ee ku sugan kismaayo kuwaas oo la aaminsan yahay inay daacad u yihiin hogaanka jubbaland axmed madoobe maadaama ay wadano dhaqaale oo badan ay ku qabaan gobolka jubbada hoose gaar ahaan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ciidamada midooda afrika amisom ayaa waxaa la sheegay ku dhex dagaalamayeen xarunta xalale ee magaalada caasimadda ah ee muqdisho tiro ka mid a ciidanka uganda ee ku sugan soomaaliya islamarkaasna qaybta ka ah howlgalka midooda afrika amisom ayaa isku rasaasiyey magaalada caasimadda muqdisho israasaynta askartan ayaa sabtida ka dhacday gudaha xarunta xalane oo ah saldhigga ugu weyn ee ciidamada midooda afrika amisom ay ku leeyihiin magaalada caasimadda ah muqdisho sida uu daabacay wargeedka dhayle munata ee kasoo baxa dalka uganda israasaynta askartan ayaa waxay ka dhalatay dil uu mid ka mid a askarta u geystay taliyiisii askariya dilka geysta ee asna goobta lagu toogtay wuxuuna wargeesku sheegay in ilaa iyo afar askari ay ku nafwaayeen shaqadii ka dhacday xarunta xalale ee sabtidii lasoo dhaafay ee magaalada muqdisho afyeenka ciidanka difaaca ee dalka uganda ee soomaaliya ayaa xaqiijiyey israasiinta dhex martay askarta wuxuuna sheegay inay socdaan baaritaano ku aadan sababta keentay dhacdadaasi ujeedada weli lama yaqaan waxaana doonaynaa inaan ogaano waxa dhaliyay shilkaani ayuu yidhi taliyaha difaaca ee dalka uganda ee soomaaliya oo qadka telefoonka kula hadla wargeeska dadhayle munata ee ka soo baxa dalka uganda ciidamada uganda ayaa ah ciidamada ugu horreeyey ee magaca amisom uga howlgala soomaaliya sidoo kale waa ciidamada ugu tirada badan ee howlgalka midooda afrika amisom waxaana soomaaliya ku sugan in ka badan shan kun oo askar oo kasoo jeeda dalka uganda shil gaari oo ay ku dhinteen toban ruux in ka badanna ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay inta u dhexaysa gaarisa nairobi toban qof ayaa ku geeriyootay tobanii kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii shil gaari oo waaberigii hore saaka uu ka dhacay tulida tuula oo u dhexaysa degmooyinka bangal iyo gaaris ee gobol qoyi bari ee wadanka kenya baskan ay la socdeen in ka badan lixdan qof kana soo ambabaxay xalay degmada wajeer ayaa la sheegay inuu ku dhacay gaari tareel ah oo waday sheexnada shamiito ah wuxuuna babur xoogan ka soo gaaray daaqadaha iyo saqafka hore ee baskaasi sideed ka mid dadka ku geeriyooda shilkaasi ayaa waxay la socdeen baska halka saddex kalena ay la socdeen gaariga tareelka ahaa dadka ku dhaawacmay shilkaas ayaa waxaa loo qaaday isbitaalka guud ee gaarisa iyo xarumaha caafimaad ee ku yaala tulida tuula oo u dhow degmada balangal ee gobolka qoyi bari ee wadanka kenya taliyaha ciidanka gobolka qoyi bari ee dalka kenya maxamed cali ibraahim ayaa wuxuu sheegay inuu shilkaasi u dhacay kadib markii bas ay lahayd shirkadda gadiidka ee saabiriin foolka fool ugu dhacay gaariga tareelka ah ee waday shixnada shamiitada ah wuxuu intaas ku daray inay wadaan baaritaanaha sabaha dhaliyey isagoo nasiixumo ku tilmaamay tirada badan dadkaasi ku geeriyootay kuna dhaawacmay shilka ka dhacay halkaasi shilalka gaariga ayaa muddo u dambeeya kusoo badanayay gudaha wadanka kenya wafdi ka socda u n-ka xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose gudoomiye ku-xigeenka magaalada marka ee gobolka shabeelle hoose saalem xasan buraale ayaa goor ruuqadka telefoonka ay ugu waramay waa saalim xasan buraale aada u weyn niyo wafdi waxaa na soo gaaray oo i o m ta ka socda oo isu- isugu jiro cadaan iyo kuwa soomaali ah Een, waxay na soo gaareen magaalada muqdisho saacad ka hor waxay kusoo degteen een, gudaha ee, maaragtay degmada marko ay kusoo degteen Een, waxay u yimaadeen qorshooyin badan oo isugu jira dib u dhis caafimaad waxbarasho iyo kuwa kaleo kala duwan hadeertaan aan kula hadlayo waxaan joognaa isbitaalkii ee, degmadaan joognaa Ee, waxaa ila socdo gudoomiyihii gobolka ila socdo een, senatarkiyaa ila socdo waxaa ila socdo wasiirka caafimaadka wasiir ku-xigeenka caafimaadka ila socdo gudoomiyihii degmada ila socdo een, gudoomiyaha siyaasada ee degmada ila socdo iyo xubno kaloo badan Een, kulkaas waxaan uga hadalnay ee, maaragtay horumarinta deegaanka gaar ahaan dhisida een, maaragtay xarumaha dowladeed dhanka guud ah iyo kicinta iskuulaadka dib usoo celinta shaqada isbitaalaadka iyo waxyabaha lamid ah iyo kuwa kaloo badan ayaan ugu wada hadalnay maya waa markii saddexaad een, waxaa horeeyey i o m kalaa horeysay een, waxaa ka horeeyey wufuuda kalaa ka horeysay oo ay kamid ahaayeen een, ayuub n g o kamid ahaayeen iyo kuwa kale waa wafdigii saddexaad i o m tan hadda imaanaysa wallahi jawiga xaalad marka aad uu degan yahay waana waxaan dhihi karaayaa een, toddoba iyo labaatankii sano u dambeeyey marxalad tan oo kale ah degmada marka weli laguma arkin Een, waxaa dib u heshiiyey beelihii ku diriraayo degmada marko waxaa gobol loo fidiyey beelihii lagu kor diriray ee degmada marko Een, maxay aheedo waxaa degmada ka dhisan maamul dhammaystiran oo isla shaqaynayo oo isla socdo sida haatan ay kaaga muuqataba maamulkiiyo wada socdo iyo howlo kaloo badan aad degmada ku socoto aad u wanaagsan amniga degmada waa boqolkii boqol waana wax lagu qanci karo ummadda dhan ay ku faraxsan yihiin dadka jooga banaanka ama maaragtay meesha ka ba- meel ka baxsan degmada marka waxaan u sheegayaa in degmadu ay tahay mid midad ah mid midadeed mid horumar gaaraysa oo hor usi socod leh way aadan u mahadsan tahay Een, qorshooyinkan ugu waaweyn ee hadda maanta wafuudka aan isla meel dhegnay waxaa kamid ah in dib loo dhiso isbitaalkii degmada in dib loo dhiso iskuulaadka degmada eh, iyo howlo kaloo aad u badan oo dibudhiska ka mid ah in la helo maaragtay dekedi in la helo oo la dhiso iyo holahaas ah ugu waaweyn waxyaabaha hadda aan isku soo hadal qaadnay doyinka soo gala magaalada marka waa kuwa bacaad joogay Een, cudurka wadada marka waxay iska ahayd mid iska bacaad ay ahayd haddana waa mid bacaadi xiray laakiin sidaas ayadoo ay tahay waa gabaarada way iska soo galaan wayna baxaan waxaan rajaynaynaa Een, in aan heli doono dibudhis wada inaan heli doono maalmaha soo socda insha allah sida aan ka rajaynayna aydan wallahi waxaan dhihi lahaa magaalada marka waa magaalo aad u degan oo dadkeedana aad u qanacsan bulshada ku noolna maanta aad ay ugu faraxsan yihiin waxaan dhihi lahaa dadka ka baxsan magaalada ama jooga meel ka baxsan magaalada dib uu soo harooda magaalada inay soo laabatay quruxdeedii iyo wanaageedii iyo degnaanshaheedii intaba ay soo laabteen qaar ka mid a musharaxiinta xilka madaxtinimada jubbaland ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday madaxweynaha maamulkaasi axmed maxamed islaam axmed madoobe aweestime jilac ayaa warkaan laga soo diray magaalada caasimadda ah ee muqdisho magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka maamulka jubbaland waxaa kusii qulqulaya musharaxiin dhowr oo doonaya inay u tartamaan qabashada xilka madaxweynaha maamulka jubbaland maadaama ay in yar inaga xigto doorashada madaxtinimada maamulka jubbaland qaar ka mid a musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka jubbaland ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha haatan xilkiisa sii dhammaanaya jubbaland axmed maxamed islaam axmed madowe waxa ay sheegeen inuu ku fashilmay wax ka qabashada arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin dowladnimada amniga iyo sidoo kale xasilinta deegaanada maamulka jubbaland musharaxiinta sidaa qaba waxaa ka mid ah brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi oo ka mid ah musharaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada maamulka jubbaland waxaan rabnaa axmed madoobe maadaama uu muddo toddoba sano ah uu soo hogaaminayo gobolkan horumarkii iyo nabadgelyadii iyo dhaqan wanaaggii iyo cadaaladii iyo soomaalinimadii iyo wixii fattaqullaha waasbixu daata baynakum maadaama uu ku fashilmay waa inuu iska tago waktigiisi baana dhammaaday maaha inaan ka qaadayn anna waktigiisa qaybo kamida ka cunayna ma aha tan doorashada sidaa la joogaa waa inuu sida cabdiweligaas uu xil uu qabto doorasho oo marka laga guulaystana wareega koowaad buu ka hari doonaaye waa inuu iska baxo carruurtiisa markaa u xirto annaguna waxaan ballan qaadayna haddaan guulaysano madaxda annadan hadda ee isbedel doonka ee reer jubbaland haddaan ku guulaysano xilkaas waxaan ballan qaadayna inaan awaamiirta hay-adaha federaalka ee fadhigooda yahay xamar inaan ku shaqayno oo midnimada soomaaliya iyo cadaaladda iyo wada nooloshaha iyo degdii jamhuuriyaddii federaalkeeda soomaaliya loo abaabulo iyadoo soomalilandna ku jirto waa balan aan qaadayna oo ku shaqayn doona dastuurkaana sidaa qaba dhinaca kale musharax madaxweyne brofesor cabdiraxmaan cabdulaahi oo sii hadlaya ayaa waxa uu sheegay inay ka cabsi qabaan in madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madowe u adeegsado awood iyo sidoo kale dowlado shisheeye uu sheegay inuu dabadu ku sito waxa uu tilmaamay in sidoo kaleeto ay ka baqdin qabaan in deegaanada maamulka jubbaland aysan ka dhicin doorasho xalaala waxaan ka cabsi qabnaa iyadoo loo isticmaalo waxaan ka cabsi qabnaa dawlada ajinabiga dabada ku haysaa inuu nagu dhibaateeyo waxaan ka cabsi qabnaa doorashadii xor iyo xalaal tahayd ee ba- xubnaha baarlamaanka ku imaan jireen inuu carqaladeeyo waxaan ka cabsi qabnaa inuusan ogolayn tartan waxaan ka cabsi qabnaa dowladnimada soomaaliya ee federaalka inuusan ogolayn waxaan ka cabsi qabnaa ee wixii dhacay garowooda tusaale kugu filanba ee wakaas ee deri way soo dagaalameen way soo dirireen ee duqa magaalada muqdisho way soo dagaalameen way soo dirireen madaxweynaha koonfur galbeed way soo dagaalameen madaxweynaha hirshabelle way soo dagaalameen ra-isul wasaarhu la soo dagaalay madaxweynuhu la soo dagaalay annaga musharaxiinta heshiisma laba aha dee waxa weeye qof keligii un yani aniga ayaa un waxaa siri jubbaland waa deegaan soomaaliyeed qofku madaxuu ka noqon karaa laakiin qofkii yeelan karaa ma jirto jubbaland iyo asaga isma u kala garanaya axmed anna waxaan unaqaanaa muwaadin soomaaliya reer jubbaland oo guulaysta oo lala soo shaqeeyey laakiin jubbaland in axmed madoobe annaga oga naqaan marka axmed madoobe ee arrintiisu insha allah raxmaan waxaan rajaynaynaa in iska soo gala gabowda aweys bashiir cabdiraxmaan aweystimo radio wacdaado muqdisho waxbarasho la-aan ayaa ka jirta tuulooyinka hoostaga magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan iyadoo dadka deegaanadaas ay baaq u direen maamulka jubbaland bashiir cabdulaahi casman ayaa warkan ka soo diray beledweyne tuulooyin hoos yimaada magaalada beledweyne dadka ku nool waxaa jirta waxbarasho la-aan haysata caruurtooda qaar ka mid a dadka ku nool tuulooyinkaas ayaa sheegay in dhibaatooyinka haysta ay tahay waxbarasho la-aan iyo caafimaad darro waa kuwan qaar ka mid a oo ka hadlay dhibaatooyinka haysta tuulooyinka waqooyiga degmada beledweyne tuulooyinka waxaa ka jiro waxyaaba badan oo waxbarashadii qaybtii waxbarashada aada iyo aad maxay ahayd ee hoos ugu dhacday waxaa aada u liidata dhanka waxbarashaday tuulooyinka ay aada uga liitaan waxaan sameynay waxa la yidhaahda inaan tuulooyinka aan kormeer ku sameyno si aan u ogaano baahida waxbarasho tuulooyinka ilaa maxay ahayday maxamuud gacal xadoogle ilaa lebarka oo looga baahan yahay dhan waxbarasho ayaa jirto maadaama ay abaaro badan ay ka jireen tuulooyinka iyo colaado badan ay ka jireen waxaan isku daynay inaan dhanka waxbarasho aan ka xaqabtirno waxay baaq u jeediyeen mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya iyo hirshabeelle ayagoo ugu baaqay in wax loo qabto dadka ku nool tuulooyinka hoos yimaada magaalada beledweyne ee aan xirin waxbarasho iyo caafimaad waxaa jira kuwo bannaanaha lagu dhigo oo geed hoostiisa lagu dhigo ma helaan dadka ma awoodaan inay dhisahayda inay maxay ahayd qolal ay dhistaan geed hoostiisana wax ku dhigo duruuf dhaqaala darrina wax ku dhigo oon wax ka saacida lahayn saan ognahay dhanka kale oo waxbarashada sida markaa sababahaasaa keenay macalinkii inuu geed hoostiisa wax ku dhigo meel cashirkii saaka la dhigay maxay ahayd uu roobka oo ilmihii meel qoraxa fadhiyaan iyo macalinkii waxyaabahaas oo kalena macnaha iska jiro in maxay ahayd dhankaas waxbarashada la taageero oo dadkaas duruufooyin hadday noqoto dhan xaggooda ah macalimiinta xaggooda ah waxaa jira kuwo bannaanaha lagu dhigo oo geed hoostiisa lagu dhigo ma helaan dadka ma awoodaan inay dhisahayda inay maxay ahayd qolal ay dhistaan geed hoostiisana wax ku dhigo duruuf dhaqaala darrina wax ku dhigo oon wax ka saacida lahayn saan ognahay dhanka kale oo waxbarashada sida markaa sababahaasaa keenay macalinkii inuu geed hoostiisa wax ku dhigo meel cashirkii saaka la dhigay maxay ahayd roobka oo ilmihii meel qoraxa fadhiyaan iyo macalinkii waxyaabahaas oo kalena macnaha iska jiro in maxay ahayd dhankaas waxbarashada la taageero oo dadkaas duruufooyin hadday noqoto dhan xaggooda ah macalimiinta xaggooda ah bashir cabdul cusmaan warbaahinta cadaado beledweyne guud ahaan waxaa intaas ku dhan warkii duur oo soo saaray in la socodsiin ayuu xasana saaxiibka jila jaabac jina uu farsameynayay tan intaan warkaan warkaxay dib kulmi doono duur wanaagsan